yexesqeel cudubka afartan iyo siddeedaad haddana kuwaannu waa magacyadii qabiilooyinkii xagga waqooyi tan iyo jidka xidloon agtiisa iyo ilaa meesha xamaad laga galo iyo xasarceenan iyo ilaa soodinta dimashik xaggeeda waqooyi iyo ilaa xagga xamaad kuwaas oo ah dhinacyada bari iyo galbeed waxaa jiri doonta qaybta reer daan oo waxaa soodinta reer daan dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer casher oo waxaa soodinta reer casher dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer naftaali oo waxaa soodinta reer naftaali dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer manaasex oo waxaa soodinta reer manaasex dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonto qaybta reer efraayim oo waxaa soodinta reer efraayim dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer ruben oo waxaa soodinta reer ruben dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer yahuuda oo soodinta reer yahuuda dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeedna waxaa ku xigi doonta meeshaad qurbaan ahaan u bixinaysaan oo ballarkeedu yahay shan iyo labaatan kun oo cawsdur oo dhirarkeeduna uu la mid yahay sida qaybaha kale middood tan iyo dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed inta ka dhex leh oo meesha quduuska ahuna waxay ku ooli doontaa meeshaas dhexdeeda oo meeshaas aad rabbiga qurbaan ahaan ugu bixinaysaan dherarkeedu waa inuu ahaadaa shan iyo labaatan kun oo cawsdur oo ballaarkeeduna toban kun oo meeshaas ah qurbaanka quduuska ah waxaa iska lahaan doona wadaadada dhankeeda waqooyi dhirarkiisu waa inuu ahaadaa shan iyo labaatan kun oo dhankeeda galbeed ballarkiisuna toban kun oo dhankeeda bari ballarkiisuna toban kun oo dhankeeda koonfureed dhirarkiisuna shan iyo labaatan kun oo meesha quduuska ah ee rabbiguna waa inay dhexdeeda ku taallaa oo meeshaas waxaa iska lahaan doonaa wadaadada quduuska laga dhigay ee reer saaduuq oo adeegiddaydii xajiyey oo aan u baadiyoobin sidii ay reer laawi u baadiyoobeen markay reer israa'iil baadiyoobeen oo meeshaasu waxay iyaga u ahaan doontaa dal qurbaan ah oo ka mid ah dhulka qurbaan ahaan loo bixiyey oo soodinta reer laawi ku xigta oo meel soodinta wadaadada ku xigtana waxay reer laawi ku lahaan doonaan dhul dherarkiisu yahay shan iyo labaatan kun oo cawsdur oo ballarkiisuna yahay toban kun oo dhirarka oo dhammu waa inuu ahaadaa shan iyo labaatan kun oo ballaarkuna waa inuu ahaadaa toban kun oo iyagu waa inayan inlaba iibsan ama ayan beddelan ama ayan dalka midhahiisa hore inaba shisheeyaha u gudbin waayo dhulkaasu rabbigu quduus u yahay oo shanta kun oo ka hadhay ballarka ah shan iyo labaatan kun waxay ahaan doontaa meel dadka ka dhexaysa oo ah magaalada la dego iyo agagaarkeeda oo magaaladuna waa inay ku dhex taallaa oo kuwaannuna waa inay qiyaasteeda ahaadaan dhanka waqooyi waa inuu ahaadaa afar kun iyo shan boqol dhanka koonfureedna afar kun iyo shan boqol dhanka barina afar kun iyo shan boqol dhanka galbeedna afar kun iyo shan boqol oo magaalada agageerkeeduna xagga waqooyi waa inuu ahaadaa laba boqol iyo konton xagga koonfureedna laba boqol iyo konton xagga barina laba boqol iyo konton xagga galbeedna laba boqol iyo konton oo dhirika ka hadhay oo ku xiga dalka qurbaanka ee quduuska ah dhankiisa bari waa inuu ahaadaa toban kun oo dhankiisa galbeedna waa inuu ahaadaa toban kun oo waa inuu ku xigaa dalka qurbaanka ee quduuska ah oo waxaa dhulkaas ka baxana cunto bay u ahaan doonaan kuwa magaalada ku howshooda oo dhulkaas waxaa beeri doonaa kuwa magaalada ku howshooda ee qabiilooyinka reer binu israa'iil ka soo baxa oo dhan oo dhulka qurbaanka ah oo dhammu waa inuu ahaadaa shan iyo labaatan kun oo dhirar ah iyo shan iyo labaatan kun oo ballaar ah dalka qurbaanka ee quduuska ah oo aad bixinaysaan waa inuu ahaadaa afar gees iyadoo hantida magaaladu ku taal oo inta haddana waxaa iska lahaan doonaa amiirka dhinacan iyo dhinacaas oo dalka qurbaanka ee quduska ah iyo meesha ay magaaladu ku taalloba oo ka soo horjeeda shan iyo labaatan kun oo dalka qurbaanka ah oo xagga soodinta bari iyo dhanka galbeed oo ka soo horjeeda shan iyo labaatan kun oo xagga soodinta galbeed oo ku xiga qaybaha oo intaas waxaa lahaan doonaa amiirka oo dalka qurbaanka ee quduska ah iyo meesha quduska ah ee daartana waa inay ku dhex yeelaan oo weliba xagga hantida reer laawi iyo xagga hantida magaalada oo ku dhex yaalla meesha amiirka oo u dhexaysa soodinta reer yahuuda iyo soodinta reer benjaminba waxaa iska lahaan doonaa amiirka oo qabiilooyinka kale oo haddhana tan iyo dhanka bari iyo ilaa dhanka galbeed reer benyamin waa inay qayb ka helaan oo waxaa soodinta reer benyamin dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer samecoon oo waxaa soodinta reer simecoon dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer isakar oo waxaa soodinta reer isakar dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer sebulum oo waxaa soodinta reer sebulun dhankeeda bari iyo ilaa dhankeeda galbeed ku xigi doonta qaybta reer gaad oo xagga soodinta reer gaadna dhankeeda koonfureed soodintu waa inay ahaataa tan iyo tamaar iyo ilaa biyaha maribaad kadesh iyo tan iyo webiga xagga badda weyn kaasu waa dalka aad qabiilooyinka reer banu israa'iil dhaxal ahaan saami ugu qaybin doontaan oo intaasuna waa qaybahooda ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay oo kuwanuna waa meelaha magaalada laga baxo xagga dhanka waqooyi waa afar kun iyo shan boqol oo cowsdur oo magaalada iriddeedana waa in laga magacaabaa qabiilooyinkii reer binu israa'iil magacyadooda saddexda irdood oo xagga waqooyi irid waa in reer ruben laga magacaabaa iridna reer yahuuda iridna reer laawi oo xagga dhanka barina waa afar kun iyo shan boqol oo cowsdur oo saddexda iridood oo xagga barina irid waa in reer yuusuf lagu magacaabaa iridna reer benyamin iridna reer daan oo xagga dhanka koonfureedna qiyaastiisu waa afar kun iyo shan boqol oo cowsdur oo saddexda iridood oo dhanka koonfureed irid waa in reer samecoon lagu magacaabaa iridna reer isakaar iridna reer sabuluun oo xagga dhanka galbeedna waa afar kun iyo shan boqol oo cowsdur oo saddex irdood leh oo irid waa in reer gaad lagu magacaabaa iridna reer casher iridna reer naftaali oo magaalada wareegeeduna wuxuu ahaan doonaa siddeed iyo toban kun oo cowsdur oo maalintaas intii laga bilaabona magaalada magaceedu wuxuu ahaan doonaa rabbiga halkaas jooga